بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فدقا وكي طبنات كساب سنة دروس وعبر من أيام أبي بكر وعمر وحينود بسيدنا عمر أمير المؤمنين مواقفتيسي دينيد مسائل كساب سنة دور موضوع إيدي منا ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan inta ramadaan ka dhiman aan gebagabayno haddii waxinoo soo harana aan sayidina cuhmaan iyo cali aan ku darro insha allahu tacaala khulafada afarta israacino cumar hawshiisu waa bad ballaadhan weeye wax la soo koobi karana ma aha waan ka xantaxantaysanayna xantaxantaysi ma taqaana marka yar baan kasoo qadqaadanaynaa mooyin hadda wax lasoo koobi kara maaha waxaan ku horaynaynaa mawaadiicdii i dhimanaa mowduuca ila culus ee ila qiimo badan ayaynu maanta iyo berri insha allahu tacaala ku guda jiri doonaa oo ku saabsan dadaalkii uu sayidina cumar ku bixiyey diinta nebi maxamed ilaalinteeda iyo dhowrideeda iqaamatu shacaa'ir iddiin diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam min alkitaabi almunazal ila sunna almaxruusa la dagaalanka bidacda ka hortaga caqaa'idka faasidkaa waddada uu u maray ilaalintii dhowridda diinta islaamka ayaan sayidina cumar wax ka soo qaadayna sayidina cumar sida la ogyahay wuxuu dadaal dheeraada ku bixiyey kitaabka qur-aanka ilaalintiisa iyo ururintiisa iyo sunnada dhowrideeda iyo duljoogiddeeda aada iyo aad buna ugu dadaali jiray calaa ximaayati alkitaabi wa siyaanati asunna min altaxriifi waaldayaaci waziyaadati aw annuqsaan dadaalihiisa hawsha u horeeyey ee maanta muslimiintu ay midhaheedii haystaan loona baxsaday waxaa ka mid a dadaalkii uu ku bixiyey kitaabka qur-aanka in la uruuriyo oo hal musxaf layskugu geeyo oo laba jildi dhexdood la geliyo xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waraaquu ku urursanaa garabyuu ku qoraa alwaaxiya looxyuu ku qoraa nin wal idiin iyo maqaar iyo saambuu ruux ugu qoraa in la ururiyo musxaf layskugu keeno ayuu hawshaasu ka qayb qaatay sababna uu ahaa asagaana fadliga uu u laabanaya bacda abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canhuma waxaad soo qaadan kartaan ood ogtihiin hawsha dadaalku ku bixiyey markii nabigu calayhi salaatu wasalaam xijaabtay ee ushii muslimiinta uu qabtay sayidina abubakar sidiiq waa kii dagaalkii xuruubu ridda uu bilowday murtadiintii reer bani xaniifa khaasatan dagaalkii ba'naa ee ka dhacay yamaama meesha la yidhaahdo waad garanaysaa waa kay si aada ugu leedeen muhaajiriin iyo ansaar khaasatan quraadii ansaareed markay culummadii iyo xufaaddii kitaabka qur-aanka inay shahiidayaan oo dhammaanayaan sayidina cumar uu dareemay ayuu si deg dega abubakar ugu yimid أبو بكر وكان في الصحيحين وذكرنا في صحيح البخاري وغيره أبو بكر وحان أركابه لحبض إن يسب أن أهيس يقول لي أنا إيان علمات القرآن كحفظانيت هاي إنك القرآن كيقان ummadda waa ka iimaan culus yahay waa ka dagaal badan yahay waa ka dhiiran yahay waa ka geysan yahay xilligii salafka hadda inoo kaadiya hadda xisaabeena waa xisaabo kale mar hadduu xaamil likitaabillaahi yahay oo qaari likitaabillaahi iyo wax walbo wanaaga asaga horseed ah waagii hore ninka qur-aanka yaqaan isaga hormuud ahaa xidig buu ahaa diraca ummaddu ahaa axadka kudayashada mudan buu ahaa halgankii marka ba'naa ay socday een muslimiinta weligood soo marin wax la mida dagaal xarbi daakhili ah oo muslimiinta ku bilowda kaasoo ugu daraa ayuu wuxuu arkay inay dhammaanayaan culimmadii iyo quraadii sayidina cumarna aad u caqli badan buu ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi iyo fahm iyo fahan iyo dareenba ku manaystay buu ahaa halkaa marka dareen buu ka qaaday cumar buu abubakar buu yimid wuxuu yidhi waxaan arkaa in birtu si baan u qabanayso nimanka mujaahi quraada culummada ah waxaana ka baqayaa ayaga dhammaashahoodu iyo shahaadadoodu inuu ka dhasho qur-aanka inuu dayacmo ama qiraa'adiisa ay dhunto ama xifdigiisa dhaawac gaadho maxaa yidhi cilmigu wuxuu ku dabar go'aa in culummadii la waayo qur-aankuna wuxuu ku dabar go'ayaa inuu dadkii yaqaanay la waayo isagoo masaaxiibta ku qoran haddaan nin akhriyaba la waayo maxaa la samay isagoo lahayaba oo u yaallo qoran yahay oy mataabici ku daabacahayaanba wax kuu akhriya ama yaqaanaba haddii la waayo sobalaayo maa maxaad rabtaa buu ihi cumarow abubakar waxaan rabaa buuhi qur-aanka inaad jamciso intuusan ay culummadu dhammaan inta hadda joogta in laga ururiyo wixii waraaqi lahayo wixii loox ku qoran wixii garab ku qoran wixii geed ku qoran in laisku ururiyo meel laisugu geeyaan raba abubakar wuxuu yidhi sidee baan u samaynayaa fal uusan nabigu samaynin calayhi salaatu wasalaam masalatu lbidca u soo booday sayidina abubakar sidiiq saxaabadu waa mutabiciin nabigay raacayaan wax tilaaba iskama qaadayaan aan xukum sharci ah aysan u haynin culimmaduna waxay ku ijmaaceen qofka bini aadamka tallaabo ma qaadi karo uusan xukunkeeda baadhin ganacsi iskama bilaabi kartid gabadh ma guursan kartid nairobi kama safri kartid meeloo ma dhaqaaqi kartid tallaabo ma gediyi kartid marka hore aadan ogeyn xukumkeeda laakiin annagu haddaynu soomaalinahay daf baynu dhahaynaa marka intaa naga soo jeesato yaan leenahay culumoy masalada diintu maxay ka qabatay maxaad ka leedihiin oo marka hore ood bilaabaysay maxaad dadka u weydiin weyda maxaad aqoontood u yeelan weyda ma bannaano ijmaac shaafici baa ninka u horreeyey ijmaaca soo guuriyey ah haddii fal aadan xukumkiisa iska baadhin aad bilowdood ku khaldanto aasin baa tahay xataa jahl lagugu cudurdaari maayo bilijmaac maxaa yeelay marka hore aad faraha la gashay waxaan lagu dirsanin oodan xukunkeeda iska baadhin masalatu lbidca u soo booday sayidina abubakr sidiiq saduqaad alumma cumar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waa khayr ee yeel wallahi ina hada la khayr ee yeel waa khayre samee uu ka soo fikiray abubakr sidiiq baa hawsha ka soo fikiray habeenuu ku maqana kadib buu ka soo bircay wuxuu yidhi cumarow taladii aad keentay tala qiimo badan weeye inay khayrtan u arkaa waan samaynayna zayd ibnu haabit baa loo yeedhay oo la yidhi raggii badnaa waa maqan yihiin ragga hadda jooga adaa ugu qiimo badan waxyigaad wax ka qori jirtay nin yaroo faahmina waa tahay waan ku aaminsannahay bilow qur-aanka inaad jamciso asna maxaa u soo booday masalatulbidca abubakar wuu sharxuu ihi taladaa cumar baa ii keenay aniguna waa ka baaraan degay waa ku raacay waa ila qumanaatay khayr baan u aragnaa hawshaa bilow wuxuu ihi sayd zayd ibnu haabit kama fi saxiix waad garanaysaane ilaahay baan ku dhaartay buuraha waaweyn caro ka soo gur ilaahay buuruhu dhammaadaan haddii la yidhaahdo ayaa ii dhaami lahayd qur-aanka jamci qur-aanka uruuriyo meel iskugu keen culayska aan kala kulmay buu ama aan ka dareemay mas-uuliyadda intay la eg tahay waxaa ii dhaantay in la yidhahdo buurtaa weyn soo daldal gebigeedaba dhamme kadib wuxuu yidhi seed abubakar iyo cumar u samaynaysaa wuxuusan nabigu samaynin calayhi salaatu wasalaam xali waa khayre saan baanuuna ugu margada haddaan abubakar ahaye kadib markaan ka fikiray waiga daagdegtay cumar khayr buu la yimid talada qaado muddo asna hawshaasi ku jiiranaysay kadibna wuu ku waafaqay masalatulbidca u soo booday saxaabadu bidcaduna curfiga sharcigaa ee istilaaxigaa waa ixdaatun fi ddiini lam yakun fii cahdi arasuuli مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولا يستند إلى دليل شرعي عام أو خاص ضابط كاسا أغره وحو البوغ ذلك يمد بالعماها وإحداث في الدين وإن شيء دين تلقص والضره بنقصان أو زيادة الدين كدريد دون أما وحبا دين تلقى قوينيا أما ولقدريا إحداث في الدين lam yakun fii cahdi arasuul waa diinta wax lagu soo daro ama laga gooyo ixdaadku ziyaaduu noqdaa nuqsaanna wuu noqdaa wax ka dhimid iyo wax ku daridba waa noqdaa diinta inaad ku soo darto ama aad ka goyso waxaan xilligii nebi maxamed jirin maca qiyaami almuqtadi waintifaa'i ilmaanic walaa yastanidu ilaa daliilin sharciyin khaasin aw caam daabit lbidca waa intaas kan marka masxafka in la ururiyo dareenkay saxaabadu qaadeen marka hore kuu soo boodaya laakiin markaad hoos degto sida iyagu yeeleen weeyo bidcamaa in wallahi hada khayrunti weeye maxaa yeelay xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka hal masxaf laguma kulmin karin maxaa yeelay maanici baa jira oo qur-aankii baa degayey naskhi baa socday waa la nasakhaayay kitaabka intii laga bilaabay min suurati kada ilaa meel lagu ururshay haddii la intaa nasakha kolba qayb gooya qayb ka saara soo dhib ma noqotee ilaa uu dhammaystirmo degiddiisa oo u idlaado meel laguma qori karin lama jamcin karin maanic baa jira oo ah ahdu tashriic baa jira aayadihii baa degaya qaybta degtay baa qayb la nansakhi maa nansakh min aayatin nunsiha naati bikhayri minha wey waidaa badalna aaya makaan aaya naskigii baa socda mar haddii naskhiga uu socdo hal meel layskuma geyn karo xaashiyo kooban oo urursan laguma qori karo maanic baa u diidayey ixdaafun fi ddiini لم يكن في عهد الرسول مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ولا يستند إلى دليل شرعي خاص أو عام هذا ضابط البدعة هذا سيدا ترى وحن فيلا كاتب ماي لكن ضابط كلا دون الله بحيو نقد باكو إيماني قضية بو بالله مركز سيدنا زيد بن ثابت وادمي سي لو ودي قرآن ميل با لغو جمعيي مصحفك أسغا أبو بكر مكو دنت عمر با لو وري وهين جري markuu asagu shahiidayna gabadhiisa xabsa hayn jirtay waagi dambe sayidina cumaan muxuu sameeyey asagu masxafkii ay aimada ku horreeyey diyaariyeenna wuxuu ka dhigtay cumdo waa ururiyey masaaxiibtii laga guursaday ee ku baahday bilaada ee tuulo kasta la geeyey buu soo ururiyey kulli waa gubay hal masxafka masxafulum la yidhahdo rasmi cumaani ayuu ka soo reebay asagu tawxiid buu sameeyey wa ixraaqi albaqiya sayidina cumaan laakiin asalka jamaca iyo ururintiisa waxaa iska lahaa abubakr sidiiq yaana fikradda iska lahaa sayidina cumar xaafid bn xajar wuxuu yidhi cumar iyo abubakr iyo abubakr sidiiq ilaa qiyaami saaca waxa kitaab la kala dhaxlo ajir bay ka helayaan waxa qur-aan la barto ama la kala dhaxlo ee musxaf la kaalmaysto ayagaa sabab u ah man sanna fi lislaami sunnatan xasana weeye buuri xadiidkii balkaa la mar waa runtii fikradda sayidina cumar baa laga faa'iiday weliba asagaa ku soo dhiiraday ka soo dhalaalay oo sayidina cumar abuubakarna mariyey waa dareenkiisa aada iyo aad u xooga badan iyo fidhoonidiisa iyo dareecnimada cumar baa keentay inuu durba la soo boodo war waa culimmadu waa leeanayaane aynu daba goosanno intaysan dhammaanin qur-aankaan kala hadhno dadaalku bixi waxaa ka mid ahaa inuu aad iyo aad uga taxadaray sayidina abubakar baa hawshaa u xilsaaro hawshaa wax ka qaba zayd iyo misaabid ciidankan qur-aanka ururinayana kormeer oo ka warqab wuxuu ku odhan jiray wuxuu ku yidhi ragga qur-aanka qoray ee ururinaya zayd ka mid ahaa ida اkhtalaftum fi اlluga faktubuuha bilugati mudar faina alqur'aana inamaa nazla calaa rajuli min mudar buur lahjaadka haddaad ku qabataan ila soomaalida hadda isku lahjaa ma u aragteen geel wuu soofay wuu foofay baad kala leedihiin waana isku mid wali waxay leeyihin wuu soofay xoolihii way soofeen aniguna waxaan dhahaa way way foofeen anufaa baa naqaanaa laakiin soomaali badan baa siin ka bilowda so sidaa maa idina hadda meesha fadhida xamay aad u badan tihiin way soofeen so sidaa maa faadaa loo badan yahay waa lahjaad saasaa jira wanqal iyo iyo walal ma maqasheen wanqal iyo walqal iyo walal saddexdaa lahjaa jirta soomaaliya intaan ka warqabo mid afraad war oo mahayo midda ugu quruxsan wanqalka wey oo xaqiiqada ka turjumaysa maxaa wiilasha wan baa loo qali jiray neef ahmi ama buuran ama shilis baa loo qali jiray markaa la qooriyey wuxuu yidhi haddaad lahajaadka aad su khilaaftaan aad ku qoraysaan qur-aanka waxaad ku qortaan luqatu mudara ree mudar afkooda ku qora maxay qur-aanku wuxuu ku soo degay oo lagu soo dejiyey nin ree mudaroo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taa marka wuxuu diidan yahay in luqatu rabiica lagu qoro iyo raggii la halmaanaya qaxtaaniyiintii ree ansaareed buu diidan yahay mar kale wuxuu odhan jiray laa yumli fii masaaxifina ilaa khilmaanu qurayshin aw haqiif labada qoysi carab luqadooda ay ay u badqabtay ee u fayoobayd bay ahaayeen quraysh iyo iyo reer haqiif niman reemiya oo carabta kale ka go'an oo luuqadii hooyadood ay bartay awooj ka shogaadeen oo fayo oo badqabta ku hadli jiray ahaayeen ansaar yahuud iyo nasaara dhex galay ganacsato badan baa u timid waa la dhex degay waa laga mid noqday xuluf baa loo noqday waa la sheegtay afkooda wuu yar kharibmay kuwiin hadda magaalooyinka soo gala iyo ninkii ka yimid hayjadii hooyadii ay ku dhashay isku af mahad way kala duwan yihiin marka wuxuu yihi masaaxiifta marka la qorayo waxaa wax ka qoraya keliya laba wiilasha laba qoys reer qureysheed iyo reer haqiif afkoodii baa badqabay oon isbedelin ansaar baa sayidina cumar u yimid waxay dhaheen annaguna masxaf baan qoraynaa dadka wax qori baan ku jiraa hal kitaab baan keenaynaa intaan soo ururinaan jamcinaynaa annaguna markaasuu yihi maya wuxuu yihi innakum aqwaamun fii alsinatikum laxan afkiina afkiina laxan baa ku jira laaxin baa ku jira xubaad xuruf baad khaladaan xuruf baad khaladaan xod iyo xog waa kala duwan yihiin soo ma ninbaa xog ban ayaa ku dhihin nina xog leeyahay xod baan hayaa oo deel ah xod soomaali baa ku hadashay afkiina laxni baa ku jiruun wainii akrahu an tuxdituu fi lqur'aani laxnan faabaa calayhi xuri iska jooga idinku wixii laydin qoray ree mudan idin diyaariyaan akhriya dad xukuunsataanna keena laakiin idinku xoogow rooguri baad noqoteen beereley baad noqoteen makacdo meel fadhida oo dhowr boqoloo sano halkaa loogu yimaado afkiinna xoogow waa jallibmay xoogow laaxin baa galay waad talwanaysaa nimanyo way gar qaateen markuu qur-aanka jamcinayey ninkii aayad keena wuxuu odhan jiray laba makhraat inaad keenta mayn kaa dhegaysan mayn aayaddan aabbahay baa ii qoray nabigaan ka dhagaystay nabigaa ii meeriyey ninkii loox la yimaada laba makhraat u keen inuu nabigu kugu yeedhiyey waa dadaalkii suu qur-aanku u ilaaliyo wa kaana laa yaqbalu fii jamci alqur'aani min axadin xataa yashhada bihi shaahidaan laba ilaa ka makhraati kacaan iyo asagii sheegtay muddaci bayina lagaa rabaa oo laba makhraati ah markaasuu diiwaan gelin jiraa waana xifsan yihin saxaabadu waa garanaya laakiin waxaa la diidan yahay nin walba anna iga hooya keenuun waddaa furmi been baa waddo yeelani marka waa lasoo afxirayay dadaalkiisa bay ka mid ahay dadaalka uu ku bixiyey kitaabka qur-aanka ururintiisa iyo ilaalintiisa iyo in lagu dadaalo inuu siduu rabbi usoo dejiyo loo akhriyo waxaa ka mid ahaa xataa qiraa'aadka kala duwan buu dareen ka qabay oo ka dagaalami jiray maalin buu masaajidka nebi maxamed soo gala calayhi salaatu wasalaam sayidina cumar markaas wuxuu ku soo baxay hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam alasadi oo tukanay oo suuratulfurqaan akhrinay qiraa'una isagoo aqoonin buu ku akhrinaya wadaadka suuradda markaasuu dabcan intuu ku boodo inuu cunaha ku dhagoo la boodo nabiga u geeyo markaas haddana wuxuu is yidhi salaadda ha dhamee bal u kaad wuu sugay saa u salaamo naqsaday hore ugu booday dhagii cataatu isla qabtay wuxuu yidhi yaa kuu akhriya waxaan akhrinaysa quraan jinniga ah yani isagu saas markaa u arkaa inuu laxni akhrinayo oon quraan saxna akhrinin buu u arka wuxuu nabi maxamed baa ii akhriyey sii daa oo nabi maxamed anaa suuradan ka barto ii akhriyaysanaya ma akhriyin waxba ma sheegay sidee ilaa nabigu kuu geeyo kusii dayn maayo buuri saa asagoo u wada oo ka hantaqhantaqsiinaya wadaadkiiyo nabiga oola tegay nabigaa yidhi cumar oo sii daa bal wadaadka cumar in xoog badan baa markuu u dhaga bas weeyey sida xaashida uu ku qaadaya wakii nabiga ku yidhi nin xoog badan baad ma ka dhawaafayso ummadda ha dhex gelina bannaankaa ka dhawaaf safka iyo laynkaa soo gelina xagga ka dhawaaf hadduu isagu dhaqaaqo waxaa leeyahay in rag badan ay daataan markay zaxmo dhacdo jahm u dhaco sii daa buu wadaadka uu sii daayey markuu sii daayey buu yidhi bal waa akhri nabiga yidhi akhri hishaam uu akhri suuratu lfurqaan wuu bilaabay wuu dhammeeyey wuxuu yidhi axsanta sidaasan ugu akhriyo waa asiibay buu yidhi nabi allow saad igu akhriday ma aha buu yidhi saar akhri waadan suuradda cumarna wuu akhriyey wuu dhammeeyey adna waad saxantahay qur-aanka iyada ogeyn baa in lagu soo dejiyey calaa sabcati axruf kulluhaa shaafin waafi qiraa'u ku akhriyey hishaaman ugu akhriyey adna qiraa'anku ugu akhriyey kulligoodna waa xaqi sidaa ku akhriya qur-aankan ayaan la isku khilaafin saa darteed wuxuu odhan jiray qiraa'aadka asagoo iska ilaahay lahjaadka laxniga keeni kara asagoo ka baqahay wuxuu odhan jiray qur-aanka waxaan loogu yaqaanaa ubay ibnu kacab waa nin ansaareed laakiin waxaan iska ilaalinama laxankiisa laaxinka baan iska ilaalinaa qur-aanka asagaa noogu yaqaana laakiin waxaan ka taxadaraynaa inuu marmar noo geliyo lahjadii ansaareed oo meelaha qaarkood ka jaban intaasu ku qoonsan jiray asagaa qiri jiray lakiin qur-aanka inuu yaqaan cabdullah mascuud wuxuu odhan jiray qur-aanka dadka u yaqaana cilmigiisii afqahu naasi weeye laakiin waxaan iska ilaalinaa lahjada reer bani hudayl ila waxaad bartay waa baaska waxaad ku soo kortay mufaaraatu lma'luufi mashaqaa la yidhi marmar bay kula tegay adoon is ogeyn baad gelin oo moodahay inaad saxan tahay baad halkaas u leexinaysa waliaan somaali soomaalida hadda uun in badan kenya dhex joogay ee soomaali saxan aan ku hadli karin inay hal daqiiqa kugula hadlaan soomaaliya keligii ma awoodaan qayb ingiliisha qayb kasawaaxili ah qayb soomaali ah ayuu isu raacinaya iyo in yaroo caribi hadduu doono afar luqood baa amaka kugula hadlaaya ismar oga hadda wuxuu asagu moodaya in kukula hadlaayo af soomaali buu moodaya in kukula hadlaayo caamadii bay gashay miyigii bay gashay gabdhihii jooga adhiga raacaya baa ku hadlaaya oo wuxuu dhan ba saa isku dhex yaacinaya dadaalku ku bixiyey kitaabkii sunada ilaanta waxaa ka mid a alxirsu calaa tawfiiq sunna sayidina cumar alxirsu calaa tawfiiq sunna sunnada in la hubsado oo ninkii wax sheega xadgee ka keentay yaad ka warisay ma sugan yahay la yidhaahdo isagaa ummadda u bilaabay dhacdooyin cajiib uu leeyahay hawshaas uu ku hubsanayey oo uu dadka kaga caydhinayay inay ku degdegaan fi riwaayati can rasuulilah sal l slam nabiga inay wax ka wariyaan ama nabiga yidhi yidhaahdaan buu aad ugala dagaalami jira ayagoon hubsanin oon iska hubsanin oon hawshaa ku xidhin xadhka waaweyn maalin maalmaha ka mid a waxaa soo booqday gurigiisii abi muusa alashcari radi allahu tacala cabdullah bni qays baa u yimid cumaroo mashquulsan hawl ku jira iyuu albaabka soo garaacay ma soo galaa assalaamu calaykum adkhulu buu saddex jeer ku celiyey oo kala dambaysa wax la hadluu waayey abi muusa alashcari uu iska laabtay cumar markuu hawshii ka baxay wuxuu ihi mar dhoweyto miyaanan maqlaynin codkii cabdullah bni qays abu muusa alashcari codkiisi miyaanan maqlaynin haa awhad xaggee jooga waxaa leeyihi intaad ka furi weyday oo saddex goor idanku weydiiyey iska noqday nin buu ka daba dira la soo celiyey bura laga daba tago wadaadkuu fogaaday baa la soo celiyey wabad iitima soo booqday maxaa ku celiyey buuri wuxuu ihi waxaan nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam saddex goor haddaad idan weydiisataan guriga gelidiisa oo laydinka furi waayo iska noqda saddexdina waan dhammeeyey wuxuu ihi ilahay baan ku dhaartay hawsha ama makhraati waad u keeni xadiidkaas ama bakooraddaa ku taqaana cumar hawshiis wuxuu diidan yahay in nabiga waxaan la hubin loo tiiriyo ruuxa keligii waa khaldami karaa abu muusa alashcari oo naxsan baa soo noqday ansaar buu u yimid wuxuu ihi cumar baan ishaynaaye iga dhacsha hala i hiliya maanta oo maxaad rabtaa xadiidkaasaan cumar u sheegay cumarna bakoorad buu la taaganya wuxuu le inaad makhraati keento in nabigu sidaa yidhi lagaa dhegaysan maayo waxay dhi annagu waan mashquul duqoy baan nahay ma kici karree wiilka noogu yar baa ku raaci ku makhraatu furi oo kee ah abu saciid alkhudri oo nin dhanyaro ahaa dhowr iyo toban jir ah ayaa raacay oo makhraati furi oon labaatanba gaadhin ooyidhi anaa xadiidka nabiga ka maqlay cumar hawshaa marka uu ka xanuunsaday wuxuu yidhi akhafiya calaya min amri rasuuliillah alhaani asafqu bilaswaaq nabi maxamed axaadiistiisa iyo diinkiisii qayb ka mid a iga qarsoontay bui anoo intaan la eg waxaa i mashquuliba ganacsigii aan ku mashquulsanaa yaa wax badan igu dhaafeen ila isagu ganacsan jiray reero badanna waa jooga mas-uuliyad badan baa saaraa xerta marka nabiga iska hoos fadhideen meel la u soconin baa axaadiista dhuuq nimankaasa i dhaafay bu anna waxaa i mashquuliyey ganacsigii baa ila tegay waxaa ka mid a dadaalku ku bixiyey sunnada in si la hubsado marka la warinayo nabigana waxaan la hubin aan laga tabinin muqhiir ibnu shucba ayaa maalin maalmaha ka mid a xadiid sheegay isagaa wuxuu ka tashaday saxaabadu iskugu yeedha dhowr ah markaasuu yihi nabiga ma ka haysaan haweenay xaamilo ah oo la nabar dhabay kadibna dilantay ama dhicisay wuxuu nabigu ka xukumay ma haysaan imlaasulmara la yidhahdaa gabadh uur leh haddii intay dagaal gasha ama nabar loo geysta meelaha lagu dhufto ilmihii u ka soo dhaco maxaa xugum u ah saxaabadu waxay dhahen waxa anagu aan garanayna ma jiro muqiira farta taagtay wuxuu hi anaa haye nebi maxamed baan maqlay oo xukumay biqurati cabdin aw ama addoon baa laga xukumaa ama addoon ama shan halaadoo geela ama konton adhi ah qiyaasta fuqahadu halkii addoon ama addoonta waxay u dhigmayeen shan halaadoo geela xilligaas ama konton adhi ah ila hadda inagu addoon iyo addoon ma hayne oo markuu ilmuhu soo daato isagoo biyaha soo dhaco oo dhiig ahaan ku yimaado ayuu nabigu xukumay wuxuu ihi makhraati baa lagaa rabaa xadiid baad sheegtaye nin walba warkiisa waa inuu fur iyo hayl u yeelo sunnad baa lagaa rabaa soo soo caddee maxamed maslama alansaari baa u makhraati kacuu ihi anaa goobjoog ahaa markuu nabigu sidaa laha calayhi salaatu wasalaam iyadoo sidaa tahay oo dadaalka uu bixinayo sunnada inuu ilaaliyo haddana dhexdhexaadba ilaahay ku risaaqo ninka uu huba xadiidka inuu hubsaday dareenna uusan jirin sidiisuu oga aqbali jirin markhaatina ma weydiin jirin maalin maalmaha ka mida iyagoo xujaaj u socda maka oo madiina ka baxay oo dhexda maraya dabayl ku kacday dabayl culus baa qabsatay ciidankii iyo kolonyadii waa la kala dhumay dib baa laiskugu soo noqday cumar baa wuxuu yidhi ma jiraa wax nebi maxamed ka maqlay xadiid ku saabsan dabaysha iyo duufaanada saxaabadii la socotay taabiciinta waxay dhaheen waxba ma hayno ciidanku waa kolaya isdaba socdo habqane abu hururo dambeeye waxaa loo sheegay sayidina cumar inuu sidaa weydiiyey saxaabadu waxba loo sheegi waayo abu hurur wuxuu idhi faraskayga ama daabadaydii baan yaan cirbiyey horanu caydhi cumar baan gaadhay waxaan sayidina waxaan waxaan maqlay inaad sidaa tidhaahdaay waxaan lagu sheegay anaa xadiidka u hayay anaa ninga ka maqlay maxaad ka maqashay الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإن رأيتموها فلا تصبوها وسوا الله خيرها واستعيذوا من شرها baa nabiga ka maqlay buuri dabayshu waa raxmadda ilaahay awoodaha ilaahay bay ka mid tahay marna cadaab bay la timaado dad baa lagu rogaa marna waa khayr wado oo naxariis iyo nicmay wada oo roob bay horseedaysaa qabow iyo oksijiin fiicanna way keenaysaa haddaad dabayl kacday iyo duufaanna aragtaan ha caayina aflagaadada joojiya balaya kugu dhacday ha dhiira ilaahay khayrkeeda weydiista sharkeeda ilaahay ka magan gala xadiiskaasaa nabiga ka maqlay cumar wuu qaatay makhraatikan ma dhihin abu hurayra yaa makhraati kaagaa ma dhihin in dadka uu bajiyo oo uu ka celiyo ku degdega nabiga in wax laga tabiyana wuu rabaa xadiis la huba inuu diidana wuu diidan yahay wuu ka baaqsanaya waa gobonnimo wadada inaad iska furto calaa misraacayhi oo nin walba iska soo galo iyo inaad wada qufusho waxbaa u dhexeeya inaad hirig ka dhigto iyo inaad wax walba furto waxbaa u dhexeeya hawshaasuu samaynaya waxaa ka mid ahaa raggu sidooda goona uga aqbalay ibnu cawf cabdiraxmaan ibn cawf waad garanaysa markuu shaam u baxay sayidina cumar oo dhexda marayaa waxaa la yihi shaam waxaa ka dhacay daacuun lagu leeday oo lagu baaba oo lagu hoobtaa ka dhacay saxaabadii buu iskugu yeedhay waayeel waayeelkii buu la tashaday dhallinyaradii buu la tashaday garhmadoobi buu la tashaday ansaari muhaajiriin nin walba isku keenay waa la isku khilaafay marka kole waxay dhaheen sayidina cumarow waanu soo baxnay jihaad baan u soo baxnay amar ilah baan ku soconnaa waan tegaynaa naftu meeshay ku bixi allah garanhaye daacuun meel ka dhacay u joogsan mayno wax dhawayna celi waxaa kula socda khiyaartii waxaa kula socda culammadii waayeelkii taladkii nin koraadkii ummaddaa kula socda celi bal ha baabi'inin halaaggan ha u geynin markii laisku maandhaafay yaa wuxuu wuxuu yidhi hawsha ayadaa cabdiraxmaan bin cawf oo ka maqnaa shirka oo intuu showgeel iyo waxfufiye awr fufiye maqnaa oo gadaashii la shiray ayaa hawshii loo sheegay maxaa isu haysaan banaa waa nabiga xadiis ka maqlay ma annagana weydiisaan haggeed iskaga tashanaysaan hee nabiga waxaan ka maqlay haddaad maqashaan daacuun dhuluu ka dhacay ha u gelina dhulka asagaa magaaluu ka dhacay daacuun idinkuna waad ka maqan tihiin safar baad soo tihiin ha gelina magaalo aad joogtaan hadduu ka dhacana ha ka bixin oo ha ka safrina idinkoo ka carraya daacuunka inaad dan kale ooga baxdaan oo dee aduu ganacsada iska tahay iska socda waa gooni laakiin daacuunkii baa dhulkii aad deganeyd ka dhacay ha ka bixin ha ka safrin adoo ka cararahaya daacuunka magaalo aad ka maqnayd buu ka dhacay ha gelin saasaa nabiga ka maqlay faxamid allaha waansarafa ila almadiina ilahay buu ku xamdiyey xadiidkii buu qaatay madiina u laabtay kay doodeen asaga iyaad garanaysaa abaa cubayda low qaalaha hayruka yaa abaa cubayd buu odhan jiray oo aad isku maandhaafay idan aad buu sunnada u ilaalin jiray waxaa ka mida sayidina cumar wuxuu fatwoon jiray nin haddii la dilo xaaskiisu diyadiisa waxba ka dhaxli mayso haweenaydu ninkeeda markuu dhinto xoolihiisa waa dhaxashaa ama rubc ha qaato ama umun ha qaato laakiin asagii baa la dilay xoolobaa kamuusan tegin ama xoolo kale aga taga diyadii makti laga qaadae boqolka halaad ahayd haweenaydiisu ama xaasiskuu qabay dhaxal ma ku leeyihiin mise maya sayidina cumar wuxuu fatwoon jiray haweenaydu xoolaha ninkay dhaxashaaye diyadiisa iyo mafta ma dhaxasho buu fatwoon jiray waagi dambaa nin leeya daxaaq ibnu sufyaan alkilaabi oo saxaabi ah ayaa u sheegoo yidhi nebi maxamed baa ii soo qor hadda kor waraaq waan hayaa waraaqdii nin ashyam addibaabi lo odhan jiray ayaa la dilay magtiisii ayuu nabigu dhaxalsiihi haweenaydu xoolahay ka mid tahay magtu waa min maali arajuli tariikaday ka mid tahay maktu waa la dhaxlahayaa hadday rubuc ku leedahay hadii sumun ku leedahay waxeedaa la siinaya xadiidkii siduuba u qaatay waa rajaca can fatwaahu uu muddo fatwoon jiray oo lagu dhaqmay uu ka laabtay khabar waaxid buuna qaatay maalin maalmaha ka mid a ayuu saxaabo weydiiyo yidhi mahays haweeney baa loo keenay washmi samayn jirtay kuwan cirirka tuturqee baalkan taatuuga la yidhahdo isku samayso mid arag waxaasoo kale xabashida aad u samaysa jidhka caddaa in riinji madow iyo mid cagaaran guud lagu shubo weliba cirkii waxaa lagu sameeyey samayn jirtay islaantii baa looga yeeday cumar baa raba inuu maxkamadeeyo wuxuu uhi saxaabay hawshaa nebi maxamed wax dhaxala ma ka haysaa dhaxalkii nabiga maxaad ka haysaa hawshaa abu hurayra wuxuu ku nabi maxamed baan maqlo yanhaa can ilwashmi nabiga ummadda ka reebaya ruuxu inuu asagu washmi sameeyo ama loo sameeyo ama uu dalbada ama asagu uu sameeyo yaan maqlay haweenayda wuu tacsiiray mar dambana uma noqon kartid bu kuhi xadiidkana waa qaatay ayadoy sidaa tahay oo axaadiista uu tawhiiqin jiray oo sugi jiray xadiidka suganna sidiisa u qaadan jiray wuxuu aada u necbaa saxaabadana kala dagaalamay in riwaayada xadiidka nebi maxamed la badiyo aad in loo wariyo oo ruux intuu meel fadhiisto xadiis baan yeedhinayaa yidhaahdo wuu necbaan jiray wuuna ka dagaalami jiray wuxuuna odhan jiray xadiidka badan wuxuu keenayaa inaad sakatidood khaldanto aqilu riwaayata can rasuulillahi buu odhan jiray waa nebi maxamed xadiidkaad ka warinaysaan yareeya maa laabudda min waxaad ka maarmi weydaan ma mooyeene ha la yareeyo oo maxaa jira hadalku hadduu bato khalad baa gala gaf baa gala surmaseegtuu leeyahay waa dalfaysaa idinkuona isooyin baad nabiga ku been abuuranaysaan aad buu la dagaalami jiray weliba khaasatan majaalista caamka ah meelay culimo joogaan haddii xadiidka lagu wariyo wuu ogolaan jiray culummadu wixii khaldan iyo wixii kale ay kala garanayaan laakiin masaajidda caamadu fadhiyaan iyo fagaaraha caamadu joogaan ee jahaladu ku badan yihiin in nabi axaadiid baan laga wariyo wuu necbaan jiray wuuna ka dagaalami jiray isagoo ka baqahaya in khalad caamadu ay fahanto khaladna laloo sheego wadaadka wax warinayana uu khaldamo nabigana uu ku been abuurto culummada iyo ragga dalabatulcilmiga wax fahmahaya dhexdooda axaadiista ku sheego odhan jiray abu hurera maalin axaadiis aad u yeedhiyey yaa loo sheegay wuu u yeedhay wuxuu yidhi latatrukanna alxadiida can rasuuliillah aw la ulxiqanaka biardi dows buuri riwaayadan badan iyo xadiidkan baad yarayn ama intaan ku fiijiye waxaan kugu celin dhulka reedows meeshaad ka timid orad reedows u sheekee jooji haddii kale xadiista badan aad wado reedows waa niman asalkooda yamaniyiin oo markaa gees xagga jira wey jasiirata carab geeskeeda jira wey oo dhanka yamaniyada halkaasaan kugu celinayaa buuri ubay ibnu kacab baa loo sheego asaguna hawshii wada oo aad u badinaya la tatrukanna alaxaadiis aw la ulxiqanaka biardi lqirada buuri axaadiistaad yarayn walle aad wado ee dilaandilinayso ama dhulka waxaan ku genyahay daanyeerada yuhuud baan kuu gey intaan ku fijiyo shaam baan kaa tuuri wey madiino dhan baan kaa caydhinay haddii kale hawsha yaree waxaasu dhahanjabaad bay ka ahayd laakiin axaadiistay sheegayeen saxaabadu inay sugan tahay waa ogaa caamaduu rabaa inay ku cibro qaadato dibiga waxaa la yidhi weysha gowrace dibigaa ku qusqatee arrinkaasi marka caan buu noqday bulshada baa isgaadhsiisay inuu sayidina cumar ogolayn in in badan axaadiista nabiga laga wariyo oo la badiyo fi riwaayada saan khalad u dhicin maalin maalmaha ka mid a yaa sayidina xudayb bin yaman baa axaadiis meel ku yeedhiyey axaadiistii baa salmaan alfarisi loo keenay oo li walaalka xudayfa sidaa sidaa nabiga ka tabiyey maxaad ka leedahay xudayfatu aclamu bimaa yaquul buu yidhi xudayfa wuxuu wariyey ama sheegay asaga u ogaal badan laa usadiq walaa ukadib mana beeninayo mana rumaynayo hawshii baa dhowrkoo lagu soo celiyey salmaan saasuu yidhaahdaa xudayfa hawshii gaadhay wuu dhibsaday maxay tahay bu salmaan alfarisi hawsha marna imana beeninaya imana tagdiiminaya anuu rabaa inuu i durxulo wuu soo raadsaday salmaanoo meel fadhiya yuu u yimid assalaamu calaykum kadib wuxuu yidhi yaa salmaan ibna abi salmaan salmaankii aabbihii salmaan wiilkiisa ahaayo aabbihii salmaan wiilkiisa ahaayo yani nasabkaadii meelaa ka timid lama yaqaano u qarin hayaa rag mar hadday isku dhacaan moto la xanaaqo waxbaa soo bixi xanaaqa waxaa yimaado oo ka soo baxa ruux xanaaqsan wuxuu hadduu markuu miyir qabee degan yahay uusan ku hadleen laa'iqna aanu ahayn loomana qabto bani aadamka ilaa naadira salmaanna wuu xanaaqo wuxuu yidhi yaa xudayfa ibnu ummi xudayfa aduga aabbaha inugu dhallamahu buu ihi waa daahir un labtirkaad anabad aabbahay ii sheegtay soo maaha xudayfihii xudayfa hooyadii wiilkeeda ahaa buuri xudayfa ibnulyamaan maba dhiinba ibnu ummi xudayfa buuri wuxuu yidhi mar walbo xadiid aan tadiye laguu keeno maxaad u aamustaa ood u dhahdaa xudayfa aclam bimaa yaquul maadi rumaysid haddaan run sheega haddaan been sheegana qabatid maxay tahay hawshaa warkii buu baday markaas waxaan idhi buuri latantahiyanna yaa xudayfa aw la aktubanna ilaa cumar warkan waad joojin buu ihi aada wado ama cumar baan waraa ugu joogjoogsan oon u diri falamaa khawafto bicumara tarakanii buui markaan cumar ku cabsiiyey iga cararay bui xudayf cumar muxuu og yahay xudayf cumar hawsha haddii loo sheego diradda aan jabaynin ee geerka dhuyaca laga sameeyey baa lagu garaacaya saxaabo dhowraa la sheegaa inuu u diiday madiine inay ka baxaan isagoo ka baqaya inay meelo kale intay tagaan axadiis ku yeedhiyaan dadku ay khalad ka fahmaan abudarda baa la sheegaa abudar baa la sheegaa ibn mascuud baa la sheegaa riwaayaadkaasna dacfi baa ku jira ma sugno bal saxaabada waxaa sugan inuu isagu diro xataa cilmiga faafiya uu ku yidhi waxaa ka mid a dadaalku ku bixiyey diinta ilaalinteeda inuu hamiyo isku dayey siduu qur-aanka u jamciyey inuu sunnadana diiwaan ka qoro wuxuu ihi qur-aanka ma jamcisanahaa meel ma inoo yaallaa wixii xadiida nabi maxamed laga wariyo oo dhanba aan iskugu geenna jaamic kitaab aan iskugu geyno hawshaasuu ku fikiray aad buu u hamiyey mudduu markaa hawsha ay ku soo noqonayso wuu go'aansaday qoraal buu bilaabay markii qoraalkii maalmo socday ayuu joojiyey dareen baa ku soo kordhay wuxuu ka baqay axaadiistan haddii la jamciyo meel lagu ururiyo in lagaga mashquulo qur-aankii barashadiisii iyo xifdigiisii qur-aankii baa hadda degay hadda qalinka laga qaaday la ururshay nabigu hadda laga gooyey waa dhowr iyo labaatan sano gudahood aadoo ma fadhiisanin ma biyo dhigin caamiyo culamo lama baranin haddii haddana mashruuc cusub lagu soo daayo oo xifdiya waa kan la yidhahdo waa kan boqol kun oo xadiid labaatan kun oo xadiid waata bal-ool baa ka dhacahaya qur-aankii waxaa laysku labay axaadiisii caamadu ma kala garanayaan icjaaska ma yaqaanaan ma fahmayaan dadku saliiqiyiin ma aha mawaaliid iyo caajin badan baa soo gashay abnaau faris waruum baa islaamay waa la isdhex boodaya kadib wuxuu yidhi hala joojiyo wixii aad qorteenna tirtira waxaanu aan qoray iyo wixii adinka aad ururseen adiga ururseen mashruuca aan bilaabay hala joojiyo nin walba wixii asagu u qoraya haysta ha haysto laakiin mashruuciga hala kansalo maxaa jiraa la yidhi wuxuu yidhi ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله waxaan xusuustay buuhi qolyo inagu horey nasaari yuhuuda ayaa kitaab qortay aan towradii injiil ahayn kitaabkii dambey qorteen bay ku mashquuleen oy kaga tageen towradii injiil inaan waddadii maro oon kitaab qur-aanka ka mashquulo oo axaadiistan lagu mashquulo ayaan ka yaabay wuu joojiyey man kataba canii shay-an min dalika falyamxuh buuhi hawshaa ninka iga qoray ee soo gala mashruucan ha tirtiro waa dadaal in laisku labsiyo qur-aankii iyo sunnadii in midkood u dhumo in midkood laga tago oo mid lagu kaaftoomo soomaalida rab hadduu kuwa ku haya kitaabka ilaahay waxaan ku qorayn ma ogolin iyo qolya kitaabkiiba ka tegey oo dastuur wata dastuurku faqrada intaasa qodobka intaasaan kugu xukumay waad xidhan tahay aayadda dastuurka waxaa ku qabatay qodobka koowaad faqradiisa a faraciisa ya baa kugu dhegay awa qur-aanka xaggee aaday awa qur-aanka kitaabka ilaahay aayadiisaa ku haysa oo lambarkaa iyo lambarkaa oo suuratu fulaan miyaad maqasheen intii waagaad xornimada qaateen saad sheegatee lixdanka ilaa yowmina haada xafiis soomaaliyeedoo fadhiyo dowlad muctarada cinda alumam almutaxida abnaa lqirda waalkhanaasiir dadka ka yimid ay ictiraafsan yihiin oo idinlayma aragteen kitaabka rabbigay baa xukumay oon kugu xidha oon kugu dilay ama kugu sii daayay maya arag laga teg kitaabkii wixii yahuudeed waxaa ka mid a dadaalkiisii uu ku bixiyey diinta ilaalinteeda cinaayatu bilcaqiidati wa salaamatiha dadaal dheeraad wuxuu ku bixiyey caqiidada muslimiinta in laga ilaaliyo shirkiyaadka caqiidada faasidada ah dhaqanka xun aaminaada khariban ee qalliban laga ilaaliyo asagaa isku bilaabay maalin maalmaha kale isagoo dawaafaya ayuu xajir aswad ku dhunkaday markuu ka dhaqaaqaybu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan ogahay bui inaad tahay dhagax inaad tahay laa tadur walaa tanfac dhagax waxaa tahay laa yadur walaa yanfac dhagax wuxuu dheef asagu dhiskii aanu lahayn dhibna aan lahayn wuxuu keeni kara aan jirin walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi yuqabiluka maa qabaltuka buuri nebi maxamed oo ku dhunkanaya haddaanan arki lahayn kuma dhunkadeen dhagax baa tahay muxuu tusahaya waajibka nasaara waa inaan nabiga aan raacno insaantiisii dabagallo weeye laakiin dhagaxaan asagu wax iskii uu leeyo dheef iyo dhiba midna ma jiro waa makhluuq min makhluuqaat illah mukaram ah hadduu kuu makhraati kici iyo hadduu kaa makhraati kicina nabigaa sheegay laakiin asagu waxa loo dhunkan isagoo dhagaxa waa ku dayasho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin kale isagoo dawaafayo intuu murqa bannaystay buculaynaya qaybtii la ordi jiray ile dawaafku dawaafulquduum qayb baa la ordaa sababoon mar wana inta udhaxaysta been laa yuqtacu labtaxu ilaa shaddan waad aragteen ayuu arkay isagoo ruclaynaya markaasuu wuxuu yidhi famaa lanaa waliramal hadda maxaan u jima tuuranaya intii la jima tuurto intan maxaan u ordaynaa min arukni ila rukni maxaa loo ordahayaa wuxuu yidhi waagaan ordi jirin hawsha aan bilownay kufaaru quraysh baan u quusaynay kufaarta ilaahay baa halaagay islaamkana wuu quwaystay dhanuhu dhanaha la kala cabahaya wax hadda muruq loo bannaystoon u ruclayna meesha ma yaallo kadibna wuxuu yidhi laakiin laa nadacu shay-an kunaa nafcaluhu calaa cadi rasul sl l slam wuxuu laakiin nabi maxamed oo nool wixii aan samayn jiray maanta ka tegi mayno kadib riwaayo kale shay-un sanacahu rasuulullah falaa nuxibu an natrukahu waa hawluu nabigu sameeyey xikmaha u sameeyey cilla ha u sameeyo cilladii xikmadiiba ha zuusho nabigaa sameeyey baanu u samaynaynaa kana tegi mayno aad buu marka ugu dadaali jiray wuxuu tusahayaa miisaanku waxaa weye nabi maxamed baa sameeyey nabigaa ka tegey nabigaa yeelay nabigaa amray nabigaa ummadda u diray wey wuxuu ka tegey baa laga tegi wuxuu sameeyey baa la samayn dhib iyo dheefna allay ku xidhan tahay waddada loo maray dhib iyo dheefna waa nabi maxamed dariiqiisa wey calayhi salaatu wasalaam anas ibnu maalig oo maalin tukanaya oo qabri uu ka horreeyan arkaynin buu meel sheeda ka arkay cumar ushi buu la soo qaamay alqabr alqabr yaa anas alqabr alqabr qabriga ka fogo buu leeyahay wuxuu diidan yahay in saxaabigaas la arko isagoo qabri hortiisa yaa la tukanay oy caamadu iyo qolyaha maangaabka u arkaan qabriga ku hor yaalla inuusan dhib balahay ila lama ogola in qabri hortaada yaalla aad ku tukato oo xaggiisa u tukato laa tusalluu ila alqubuur xagga qubuurtiinan loo tukana adilo badan baa ku timi shaam waaguu aaday sayidina cumar oo qolyihii nasaarada heshiiska galeen oo isdhiibeen oo laga adkaaday ayaa nin ka mida boqoradoodii iyo culummadoodii ka mida ayaa sayidina cumar u sameeyey sooriye iyo qada u sameeyey sooriyadii meel fiican oo dhiguhu waayey markaasuu kaniisad weyn dhexdeeda ku sameeyey kaniisadii iyo raashinkiiba ugu yeedhay sayidina cumar wuxuu yihi weliba sooriyaan kuu sameeyey waatay soo dhowow sayidina cumar wuxuu innaa laa nadkhulu kanaa'isakum min ajli suwar alatii fiiha wuxuu yihi sooriyadu waad wanaajisay meel banaana soo dhig waa kula cunaynaa laakiin kaniisad mar hadda dhex gelisay geli mayno muxuu ilaalinayaa caqiidada muslimiinta dhaqanka muslimiinta masalatu alwalaa walbaraa furuucdeeda buu ilaalinaya oo tashabuhi buu ka baqahaya wuxuu yidhi kaniisadiinna anagu geli mayna maxaa ilaha sawiraa idinku dhegan nabi ciise iyo maryame iyo waxbaa idinku sawiran ambiyaad ku sawirateen atamaasiil sawiraa idinku yaalla hawsha anagu shuqulkuma lihin sooriye ma inoo samaysa banaankaa soo dhig waa iskugu imaanaynaa kaniisad aniga igu degi maysid hadda waa laydinku sameeya markaad kenya joogtaan shirar baa laydinku qabtaa duruus baa laydinku siiyaa hawlo waagidma kaniisad waxay kuu noqonaysaa qolka jiifkaad oo kale wax dhiba u arki maysidba qolyahan soomaalida ee kenya jooga waxaan ku jeclahay kaniisad ma dhahaan khaniisad bay dhahaan khaniisad war fiican bay sheegeen mowqifka iyo qaabka oo la dagaalamay sayidina cumar mushaabahat lkufaar iyo wacdaduu ka dhigay waynu gaadhi doonaa berri oo kale insha allahu tacala laakiin hadda intaan baan iga khusaysa waxaa ka mid a qaabku u ilaalin jiray caqiidada muslimiinta iyo shirkiyaadka oo la dagaalami jiray iyo wadiiqaha xun ee bidcada keenaya shirkiga ah maalin maalmaha ka mid a iyagoo xaj loo socdo maka loo soo dhawaaday iyo wuxuu yidhi yaa orotamahaya awrtii la waday iyo fardiba la aan orotami waa la orotamay cumar baa u dheereeyey waxaa ugu soo xigay wiilkiisi ibnu cumar cabdullaahi cumar markuu isagu dheereeyey wuxuu yihi cabdullaahi ow sabaqtuka wallaahi buu i ilahi baan ku dhaartay waa kaa badiyey cumar cabdullaahi wuxuu yihi marka mar dambe oo la daalay baan aabbahay gaaday hayaan orotana waan dhaafay buu ihi markaasaan sabaqtuka wa rabbi alkacba cafan sabaqtuka walkacba sabaqtuka walkacba haddana mar kale isagu dhaafay isagu ilahay buu ku dhaartay buu marka anuu ka badiyey kacba baan ku dhaartay ibnu cumar saddex joor baan hawshaas sameeyey buui markii dambeyn hawsha dhammaynay yidhi yeedhay buui kaalay cumar hawshaa ma cafinayo wuxuu yidhi ra'aytu xaliifaka bilkacba waan ku arkaya inaad kacbada ku dhaaranayso markaad iga badiysaba aad leedahay sabaqtuka walkacba aad ku hayso والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو ابرر بوري مجاز بقى ماشي هقول مضاف بقى حسابها عمر مقوره فلسفتنا بعض الكعبة سبقتك والكعبة أي ورب الكعبة أحبك مجران أيضا مشهد من الآلاء سيدنا عمر واديدي wuxuu yidhi cabdullaahiyow waa ku arkahaya inaad kacbada ku dhaaranaysa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaan ogahay buu idhi markaad ku dhaaranaysa walkacba lahayd inaad u qasaday haddaan ogahay inaad u qasaday dhaar oon ku ciqaabi lahaa buu idhi masale muhiim ah oo maqaalaadka qaarkood inaan ku baraarujiyay ahayd oo shaahidi noqday baa meesha ku jirta wa haadaa min fadaa'ili waxaa weeye iyo khayraadka duruusa waa cibar weeye wuxuu yidhi low aclamu annaka fakarta fiiha qabla an taxlifa لعاقبته لأنه وحو أركى سيدنا عمر سبقتك والكعب وحو أركى إري عرب كابن عمر قدر الرسدي من غير قصد بو أركى ورقم بيقولها يعني عربت في الجاهلية حتى وفي الإسلام انت سفع سفع عن لو عرب بنين إن لو ليلين إيسن أنو قلانين إريقاس وكبتنا وكي سعن وقاس أسوغن إستدروفين وكدارت واللات والعزايري واللات والعزة شيء مركب من غير قسن عرب كادو كسو بودا هذا كورنا أبدارتو على كوأها لقو قبن مايو أفلح وآبيه إن صدق دو كلوي هذا أقا سدو دار كا هيد بلوك عقاب لها محان سمية احلف بالله إلهي قد عربوري فأثم أو ابرر إلهي أمرهم أو قد عرب أما بين أو قد عرب كوتا لكن ربهم قد عرب دارت أما كود باب أما أجر لقاسي ajir waxaa lagaa siin markaad run ugu dhaarato alla hadi dembina waxaa lagaaga qori markaad been ugu dhaarato laakiin axadka maxluufu calayhiga ah maxluufu bihigaan rabaa maxluufu bihigu waxaa weeye waa inuu allah noqdo maxluufu calayhiga waxa laisku hayo weeyaad sheegaysi idan ma okolayn muxuu leeyahay waan ku ciqaabaya laanna waa shirki shirki asqara weeye alxalifu bikayr illah ilahay keyrkii oo lagu dhaarto makhluuq lagu dhaarto allah aan ka ahayn axadan alla kain lama lagu dhaarto makhluuqaadka kacbada carshiga ambiyada rususha kulli lama ogolo wanabiy ilaahiyo nebigaad odhanaysaa mararka qaarkood sumayda arag waxaa weye waa shirka asqar waa in la iska ilaaliyo khaaliqa unbaa dhaar iskale leannu xalifka asarkiisu waa tacdiimu lmaxluufi bihi axadka lagu dhaaranayaa la weynaynaya hadda adiga agtada waxaa ku aabbaha waa tan aabbahay waayaa baad leedahay waa taan walaal iyo gacal baa waayaa xoog iyo xaniinyahaad odhanaysaan marka hawsheedu ilaa hawshaa lasoo dhaafo xilahay furan baa laydinku dhaarinaya shayga agtaada ku weyn ee kugu culus baa lagugu dhaarinaya marka xalifka asalkiisu waa atacdiim weynayn baa loogu talagalay weynaynayaa iska leh rabbulcaalamiin baa iska leh makhluuqaadka looma ogolo maalinba wuxuu maqlay nin dhaaranayo ku leh kacbada ku dhaaranaya ninkii buu u yeedhay wuu garaacay ninka wuxuu dareemay inuu qasad ugu dhaaranayo ibnu cumarna uusan qasad ahayn markaasuu yidhi alkacbata tucimuk war ma kacbada raashin ku siisa ku quudisa buuri alkacba tusqiika ma kacbada biyo ku siisa baad iyo biyo ma allah ku siiya mise kacba ku dheefiso oo rabbi ku ah martaba kama maqli karo intuu aad u garaacay khunaas ibnu suxayb ninka la odhan jiray ama khinaas ayaa wuxuu yidhi ziyaad ibnu xudayr baan soo raacay maalin maalmaha ka mid a markaan cabbaar sheekaysanaynay unba waxaan idhi buu ihi laa walamaana laa walamaana aminka cabarta way ku dhaarataa yaman bay aad ugu badan tahay intaan kolley anugu arkay laa walamaana waa waa qoodhay xeradeeda oo kale dhaqaan weeye adigu mas-uuliyaddaada iyo ammaanadaad ku dhaaranaysa qoodhay xeradeeda suma dhaadan yani mas-uuliyaddeeda iyo ragannimadaydaad ku dhaaranaysa saasoo kale wey laa walamaana idhi buu ihi تابعك زياد بن حديرها هو برورت فجعل يبكي بكاء شديدا تابعك وابي أويبا ما كان لا ولا ما نقول عارف وابي أويبا منكراتك إي ذنوب تيسيدا سلف وقع حنو سنجري وأوي هيا أنا وانا كنا حيبو وحانو أرتي بنا بلايو ويكون حي وقال يا زياد ومحان سمي محاي قال الله وحول سواديك هذا أما أنا كنت عارف إلهي غيرك كنت عارف ما ولا ولا ما نيلي إن عمر كان ينهى عن الحلف بالأمانة نهيا شديدا بوري سيدنا عمر إن أمانة دي كعبة إلهي غيرك القدر تأدب مدو بريبجر dembi weyn baad gashay toobadke sayidina cumar si loo ilaaliyo caqiidada muslimiinta shubahaadka iyo shacwada looga ilaaliyo go-aan waagi dambe wuxuu gaadhay qof walboo saaxira in la dilo qabla mawtihi bisana qabla mawtihi bisana wareegtuu soo saaray qoraal ka soo baxay xarunta madaxtooyada amiirulmuminin ku saxiixan yahay markaas waxaa loo qaybiyey magaalooyinka oo dhan tuulooyinka o dhan nin walboo amiira ama gormatoora ama waale ama qaada waraq loo geeyey an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira haweenay walboo saaxirada iyo nin walboo saaxir ah oo falfallow ah oo dadka fala ha la dilo degelkaa laga rido waa waajib diineed in la sameeyo wey waa laga nasan saaxir muxuu sameeyaa ummaddu isku diri wuu kala dili dhibaatooyin buu kasaba u noqon waa musiibo nairobi xanuunku ku hayo dhibku musaaxir ku hayo labadii jiidba mid baa fadhiya shan boqol kun shilin loogu tago haweenka hadda reer nairobi qaybo ka mida wadaadkay garan waayaan naa kombyuutarka maadu firis baa la yidhahdaa kombyuutarka maad garanaysaa waa saaxira loo tago wey nin bay u tegey saaxira ninka magaciisa hooyadii bay u dhiibi oo loo fiirin ninkaada kanuu sameeya laba islaamad buu kula qarsadaa laba mushaar buu halkaa ka qaataa saaxiibadaaasuu leeyahay adiga aad kuuma jecelyahay heblow kaa jecelyahay ma rabta inaan ku jecelahay haa saa iyo saas yeel intaana daadi wadaadka waagi dambe caliyada daadan baa la arkay oo islaamta ku dul ictikaafahay oo meel kale aan u soconin oo masaajid aan tegaynin oon ummad kale waxba ku darsanayn kombiyuutarkaa loo fiiriyey warkaa la socda xaqiiqa wey soomaaliya waxaa ka jirta meel la yidhaahdo kadliyo ku yaasin ama adoo ordaya mar ama adoo ku yaasin soo akriyaad maraysa haddii kale niman fadhiya ee ayar ku xidhan haya sidoo orgi qoorisa meel bay kugu xidhan hayaanba ninka awey halkaa inuu maraa u dambaysaa laleehay saaxir wax ka dhib badan ma jiro waa in la gumaado nimanka ayaga an iqtulu kula saaxirin waa mufsidiin fi lard waa mufsiduuna fi اdiini wاlctiqaad xaqaa'idkay fasahaadiyaan dhaqankay fasahaadiyaan akhlaaqday baabi'iyaan maalkay baabi'iyaan kalsooniday dilaan sixirku qayb waxdishuu leeyahay qayb waxwaashuu leeyahay qayb ummadda isku durtuu leeyahay buqdi iyo karaahu leeyahay xubbi iyo tiwaluu leeyahay waa howlo badan yahay boqol nooc weeye waa howlo shaydaan ninkii lagu arko min awliyaa'i shaydaan weeye waa in degelka laga rido sayidina cumar hortii lama xukumin hortii lama xukumin waa wax loo lagu badbaaday hadda haddaad bilowna hawshaas oo ninkii sixir lagu arkaba golxubka la geliyo oo caloosha laga soo rido ummaddu way badbaadi dhalayda waa laga nasanaya riwaay waxaa xadiidka asagu sugan yahay riwaayo dacfi ku jira waxaa ku yimid nin saaxiru sayidina cumar qabtay maalin maalmaha ka mid a god dheer buu u qoday uu ku riday ilaa halkaasu yuu xabaalay kadib uu iskaga tegey soo jiiq jiiq laaba ku nafbaxay wuxuu kan si kale loo cadaabi maayo ummadda sooma xabaali jira asagu intuu wax samayso god kuma ridi jiraa asna waan xabaalaynaa wuu xabaal nooliyey asagoo noolba xabaal nooliyey kadibna wuu naf baxay biyii baadka laga joojiyey buu godkaasuu ku dhinto axmed baa xoojaysan jira hawsha iyada sayidina cumar caqaa'idka qaabkuu lan jira waxaa ka mid ahaa in tabaruga faasidka uu ka ilaaliyo ummadda geedkii baycatu ridwaan hoosita ay ka dhacday ee yowm alxudaybiya saxaabana beecada uu kulaga nabigu u hadhsanay ee saxaabada kun iyo dhowrka boqol oo beecada kaga qaaday ayaa waagi dambe waxaa la bilaabay taabiciintii dambe iyo saxaabada yaryar qaybo ka mid waxay bilaabeen geedka markay soo agmaraan bintay ku leexdaan inay ku hoos tukadaan geedku nabigu fadhiyey ee beecada ku qaaday ee ilaahay saxaabada kaga raadli noqday laqad radia allahu can ilmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara la yidhi halagu tukaday dheheen salaad bay ku tukan jireen geedkii in la barakaystaa la bilaabay sayidina cumar buu warka soo gaadhay ciidan buu diray geedka ciidkaa loo bixiyo geedkii intii la gooyey baa xeedaha loo sugay xataa wuu fufi waaye mar dambe maxaad ka baqday fitnaan ka baqay buuri fitnadii reer banu israa'iil oo kale in geedka waaga dambe la caabudo soomaalida hadda geeda caabudo samayd arki jiray qoli aan qaraabanahay geeda qaarkood bay caabudi jireen qoli itixaada waa ka gubay haddana wuu soo noqday waa ka gubay haddana wuu ka soo noqday geed caleemasaar la odhan jiray cumar iyo bashiir hala weydiy anuu asagoo guban baan waa igu dambaysa kadibna wuu fufay dheheen oo haddana uun islaantii dhali weydaa geedka asaga ah intay tagtay waxay ku xidhanaysaa mar maray ku xidhi ama calal bay ku xidhi geedka ninka calal ku soo xidha islaanta calal ku soo xidha inay dhali bay aaminsanayd meel dushuu ku ooli jiray oo calimasaar baa loola jiray lebiba waa geed lebia buu ahaa geed lebia ma taqaana xankookabkuu egya lebiya xankookabku isu egyihi waxyarun bay kala duwan yihin ninkii geelu ku yidhaahdo boodaan buu soo qaadi intuu koor qoro oo hagaajiyo oo boodaan ka dhigay iyo mid darme iyo caleen yar saddex isku soo daro yuu geed ka laadinaya geedku markay dabaysha ay qabato geel harweyna meesha inuu jooga mooye wax kale mooyis wax koor ka yeedhi wax darmi wax laba carabla dhawaaqi waad yaabis arigu ninku yaa lafa ari buu ku xirxirahaya nin walba dantuu leeyahay geed geed mixnad buu ahaa dhowr goor bay wadaadihii itixaadka waagii etoobiya ka dagaalamayay waagay fiicnaayen baa ahayd waagida mushrikiin bay noqdeen ayay gubeen way ku jihaadeen haddana wuu soo fufay way ku jihaadeen waagii dambe way intay u yimaadeen ay ku carteen oo xilli abaar u yimaadeen bay xidaha u bixiyeen inuu hadda saasaa laga sheegay sidoo kale sidaasuu saydina cumar yeelay geedka marka wuxuu u baabi'iyey inaan lagu fidnoomin oon la caabudin waxaa ka mid a meelo waxaa jir nabigu markuu safri jiray uu ku xaaje gutay ama intuu ku leexday oo soo dana gutay oo weysaystay oo iskaga tukaday oo uu ku beegmay uun oo danka nabigsan ka lahayn salaad duhur meel bay kugu qaban casarkii baa meel markaad safar tahay makhrib baa meel kugu qaban cishaa kugu qaban fajar baa kugu qaban meeshaasaad ku tukani dad baa waxay bar tilmaamsadeen markuu nabigu safarka yahay meelihii ay salaaduhu ku qabteen yay waxay ka dhigteen intay yimaadaan oo usoo qasdaan oo usoo safraan inay ku tukadaan sayidina cumar oo maalin xaajiya oo madiina ka soo baxay oo maka ku dhow oo meel ku furteen baa arko qolyaha sii qamaamahaya wuxuu yidhi qolyaha xaggee u yaacahaya waxaa nabi maxamed meel waa dhow ku tukada hadda ka hor yaa meeshii ka dhow meeshay u socdaan iyagu yeedh kulli waa loogu yeedhay wuxuu yidhi ayuha annaas inamaa halaka man kaana qablakum biittibaacihim mila haada xataa axdasuuha biyaca faman carada lahu fiihi salaa falyusalli waman lam yacrid lahu fiihi salaa falyamdi iga meesha ku jira waa muhiim jiddan xaggee kaga jira wuxuu yidhi markaad mutaabaca samay qolyaha maxay naga dhaadhicinaya qolyaha markay meesha yimaadaanba goobta ku ordahaye ee ku soo tukanaya waxay naga dhaadhicinayaan nebi maxamed baan ku dayanaynaa oo nabigaan shabahaynaa oo nabigaa goobtan iyo kobtantada ku tukaday bayna leeyihin waa mutaabaca fi suura mukhaalafa fi lqasdi baa le marka cilmi bidac laga warramayo قواعد البدع مركز كور رمي زاني أصولها وحالة لو يقانا موافقة في الصورة مع المخالفة في القصد نبي محمد بالحق موقال كسوء كيفين إيسا حق أكيدد النبي واتكو خلاف سنطة نبي مش محيو قلتو كذي صلاة دا قبط صلاة دا قبطي نبي أنا يجي صلاة المشهد قبط كنت كذا نلقوا وإذن مساجد caraduna waa idin weysiyo hor wey iyo ciiddu ninkan marka meesha aadaya waa muwaafiqun lilyahuudi wاlnasaara fi اlqasdi muwaafiqun lilrasuuli fi الsuura xaqiiqadu sidaas wey yahuud iyo nasaara waxay lahaayeen inay barakaystaan oy masaajid ka dhigtaan goobihii ay fadhiisteen ambiyadooda iyo sulaxadooda marka waxaad waafaqsantahay xagga qasadka he yahuudiya nasaaro qasadka waxaad ku khilaafsantahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muuqaalka korana iyo humaagan nabigaad u eg tahay idan tiibuu ka dagaalamaya markaasu wuxuu yidhi fiqigiisu u fiirso wuxuu yidhi goobtantada ninkay salaad ku qabatana ha ku tukado isagoo maraya ninkii ku soo beegma oo aadda alla salaada ku qabato isagoon u soo qasdin hee ha ku tukado ninkii aysan salaad ku qabanina ha socdo ha dhaafo ma fadhiisan kartaan lianna sunnadu waa maxay ومتابعة الرسول اتباع وامع ومتابعة الرسول في الصورة والقصد معا كوريو هوس النبي وانا وافصنتها وشيددا إيا موقالكو ماذا النبي وانا كوافض الربا لكن النبي أن كده يانا قصد كذنوي هي قصد حلبا وشرد عن مصيبه اسكا إلهي والوقف با وحاكم ماذا وان قبقبيني يعني asagoo si aada iyo aada uga degi jiray shirkiga iyo wasaa'ilkiisi iyo bidacda ka degi jiray haddana wuxuu aada iyo aada ummadda ugu tirtirsiiyey dhaxal looga tegey in sunnada ay ku dhagaan alxahu cala itibaaci sunna wa tarki alibtidaac wuxuu ka leeyahay mawaaqif aad iyo aad u xamiida maalin maalmaha ka mid a ayaa caamilkiis nin waali uu ka dhigay baa waraaq soo qoray wuxuu yidhi waxaa nala jooga qolyo isu yimaadoo meel ku kulma isu yeedhaan meel bay iskugu yimaadaan ina haahunaa qawman yajtamicuuna fayadcuuna lilmuslimiina walamiir cumar baa waraaqdaa loo soo qoray yaa soo qorhaya nin waali oo amiir ah baa soo qoray wuxuu yidhi waxaa ila jooga qolyo isballansada meel iskugu yimaada kadibna muslimiinta u duceeya amiirka madaxweyne muslimiintan u duceeya madaxweyneha u duceeya ayaguna waa ducaystaan muslimiintana u duceeyaan waana kala tagaan الدعاء الجماعي عمر محو كجوابه وراغ كجوك جوسدي وحول أذونا كالي أيغانا إيسو كحي أنك مهر كرتد أديك أميركا أنك وراغ إيسو قري إذا حكت إيسوسي صورع وراغ نمن كان لإيك نمن كبار الله كيري marka la way soo dhawiyeen iyo ninka albaabka u taagnaayay dadka kala horay wuxuu ku yiri ulo iyo diyaari ulo iyo diyaari hadan umar ahay ulaa loo diyaariyey shaabuug iyo jeedar baa kii faraska loo diyaariyey markay soo galeen amiirkiibu ka bilaabay amiirkiibu intuu lugta qabsaday yuu yuu ul ku caddeeyey si u garaacaya war maxaa jira maxaan amiirkaaga dhigay buuri aniga ummadda diinkeesa kuma raacin diinkeeda dabnimadeeda dunyadeeda ilaalisa kuma dhig maa hadda aan iisoo dacwoon le niman baa meeshan fadho iskaga bidcaysanaya niman baa meesha ila joogo iska bidcaysanaya iska bundumanaya ku haysaa buuri markaas ani waraaqiisu qoraysa waa in adiga kaa bilaabo asiga ba aad u jilciyey mas-uuliyaddaadu maxay tahay qofka mas-uulka muslimiinta loo magacaabay gudoomiye degmo ah beeldaajiya ugaas nabadoon amiir muxuu ummadda mas-uuliyaddu lambarko waa maxay xilka ummadda kaa saaran lambarko waa diinteeda inaad ilaalayso dunyadeeda biyo cabaalkeeda waa iska roon yahayba waxaad haysa wax ka sii wax kaana u waardiyo u ilaali ayagaa shaqaysan oo xoogsan waxba kaama rabaan laakiin diinkaa lagaa rabaa inaad u ilaaliso ninkan marka hawshii buu gabay marka waa in la mareeriyo wey si fiican buu u garaacay markay kuwa kale haddana u wareey amiirka markuu jilciyey oo nin nin u maray nin nin markay ay macaadeenba waxay yidhaahdeen yaa amiir anagu ma nin qolihii meelaha ciraaq lagu sheegi jiraye khayr baan doonayna qolihii ciraaq lagu sheegi jiro cumar u dhaarsanaa baa jiro uu ka baqay inay khawaarij noqdaan oo kii asbaq ibnu sabiiq ibnu cisli uu aada u garaacay garanaysaan صديق عاصم بن عسل السدوسي قل يا سؤال وبقى جري مدحوضو فيرين جري اني خوارجيين بو فيرين جري marka waxay dhayn kuwii ma nihine khayr baan meeshana la maray kadib uu sii daayay qisada marka waxay waxay ka dagaalamaysaa oo diidan tahay inaad intaas urursataan oo meel isku timaadaan duca jamaaca aad ducaysataan sayyidina cumar wuxuu u arkaa min albidac keenaysa in laysgaraaco laysmareeriyo layscaseeyo hawshaa iska ilaaliya sayidina abu cabdillaahi axmed xambal shaybani imaam ahlusuna waljamaca la weydiiyey haddii si sudfo a meel jamaca iskugu yimaadaan iyagoona isballansanin ku talagelin isu yeeranin isu urursanin ay ku kulmaan oy ducaystaan falaa ba'sa buuri tafsiilkiisa aad buu u fiican yahay madhabka cumar buuna sharxaaya haddii laakiin ayagu ay isballansadaan oo howl islogin ay tahay waa bidci baa laga cararo farqi baa u dhexeeya marka jamaaco isu timid oo iyagoo socda meel ku kulmay oo rebel xag meel heblahaye haddii waan kulanna kulan khayraad oo inoo duceeya oo la kala dareero dhimano sayyidina axmed xambal jamaaca min asalaf baana sidaa ku tagay laakiin midka la isballansanayo ee meel lagu kulmaayo waa sanadkii reerka loo ducayn jiray waa sanadka qur-aan akhriska waa geedkii hebel kulankiisii hawlahaas far baa ku godan hadda ka horran waan ka hadalay marka aada iskaga ilaaliya hawsha aad sayidina cabdillahi mascuud hawshaasoo kala qabsatay asagoo kuufo joogoo sheekh ka ah ila faqiih baa lagu wasiina oo lagu diray iyo waxaa loo sheegay qoliya masaajidka bacdalmaqrib yimaada bacdalmaqrib masaajidka ku yimaadaan markaasay wardiyaan wardiga markay tiriyaan tiriyaan kadib ayay ayay maxaan ku dhahdaayey cafwan subxaan allah boqol dhaha haye laba boqol oo alxamdulilah saddex boqol oo takbiira boqol salli ah waa magaca allah laga tirinayo marka salliga iyo wardiga la dhammeeyay ducaysan jireen cabdullah mascuud baa loo sheegay wuu soo wuu imaanka dambe wuu dul yimid wuxuu yidhi meesha ama bidcaad ku haysanaya baatil iyo dalaali howlo shaydaan ama saxaabada nabi maxamed baad ka khayr badan tihiin buu oo bidcad aad hasaysaan hawshan hadday khayr tahay la sabaquuna ilayh iyagaa nooga hormay nabi maxamed asxaabta kaaga hormayla joojiya uu kala fiijiyey cabdullaahi khabaab ibni arad ayaa wuxuu yihi qolyo waxaa jiray masaajidka taga kadib nin qaari oo cod mallan baa wuxuu akhrinayaa suurada ay sujuud ku jirto sajda ku jirto ama xooguu cibro iyo cido weyn leh waa la akhriyi waa la yar marqaami waa la ooyi kadibna waa la ducaysan jiray cabdullahi ibn khabaab aabbahay khabaab bay ogaaday buuri maalinka dambesaan nimanka u toga la soo ducaystay iyo guriga bur ila istaagay aabbahay bur weyn buu ila istaagay markaasuu markuu dhaxay madaxay qaaday yaan ka baxsada cararay buuri aabba maxaad igu dili kaalay buuri miyaan la ii sheegin inaad u tagtay haaulaa'i alcamaaliqa nimanka reer magaalka camaaliqa waxay salafku odhan jireen ninka ama feedhaha weyn ee derbigan la eg ama diinta dadka ku sira ninka diinta ku shaqaysta ee adduunyada ku raadiya ee xariifka ah ee dadka buubsada ee haweenka faraqooda xooguhu ka furta intuu hayar u maxadareeyo ama indhaha qabtay caamada rigaysta ee diinta ku burdhaglayseen daacadda ahayn kaasay camaaliqa dhihi jireen salafku alcamaaliqa waa nin weyn hungurka intaa leegyahay wey maalin dambe haddaa u tagtaba ui burkaasaan kugu lafa bixinaya salafka ulaa aad bay oga hawshaa sayidina cumar baa bilaabay waad arkaysa amiirkii dhannaabuu garaacay oo meel uu kaga soo haray maalin maalmaha ka mida asagoo la jooga geeli sadaqada zakada kala duduwahayo oo sunta hayo oo habaynaya ayaa waxaa ku sabay laba nin oo gaadiid wato nin walba hal saaran oo dhudhuuban oo saada ka muuqato oon dhuub hayo oo geeluna uu sakaraad yahay markaasuu xageed ka timaadeen waxay dhaheen min bayt almaqdis misul aqsan ka nimid ulba oo la baxay facalaahuma bidira wuu garaacay wuu dhangadeeyey madheereeyey xajanka xaji bayt illahi alxaraam buuri ma bayt ulmaqdis baad u xajinaysaan sidii loogu xajiyi jiray maka almukarama bayt illahi alxaraam ma ogeli hawsha ayada waxay dhahen yaa amiir waad nala sugweyda waadna dishay annagoo meelebla ka nimid unbaan dantaannada u soo marray bayt waan iskaga leexana waa ku tukan laakiin maana u qastin haa buuri waad iga baxsateen usha horena ka raalli aada sayidina cumar bidacdaa ma ogolayn xajanka xaji bayt illaah asaguna madhab buu lahaa bilmunaasaba madhab wuxuu lahaa laa tushad الrixaalu إila ilى اlbayt اlcatiiqi wاlmasjid الnabawi buuba qabiiba asagu bayt ulmaqdis inaad soo marta mooye ama saad kuu qabatama in loo safro maba ogolaynba wuxuu aaminsanaa looma safri karo waxaan ka ahayn masjid annabawi iyo almasjid alxaraam sidaa waxaa la qabay xudayf ibnu yaman baa la qabay abudar baa la qabay ibnu mascuud baa la qabay jamaaca min asaxaaba ku tegay sidaa iyada ah oo weliba barhkood waxay odhan jireen waxaa loo safri karaa keliya baytullahi alcatiiq keliya masjid alxaraam baa loo safri karaa laakiin raggaas afartee saxaabada cumar uu hogaaminayo labada masjid waxaan kahayn safar maysan ogolayn axaadiistii ku timid saddexa masjid waxaan looma safri karo inaysan soo gaadhin baa laga yaabaa ama agtooda aysan ka asixin wuxuu garaaci jiro aada iyo aada u xawdin jiray qolyaha sooma bisha rajab sooma ee kulliga soom ku dhammeeya rajabiin buu odhan jiray raashin intuu samey u dhihi jiray afuro cuna kii diidana wuu garaaci jiray waxaasoo dhan wuxuu diidan yahay diinku ilaalinaya muslimiinta diinkeedii buu mas-uul ka yahay siduu kitaabka qur-aanka u soo bilaabay iyo sunnadaa u daba taagnaa bidacda oga ilaalinayey shubahaadka oga ilaalinayey qaybaha i dhiman ee ku saabsan dhaqaalaha muslimiinta u ilaalin jiray siyaasadiisa xagga jihaadka iyo xukumka siyaasadiisa xagga haqaafada iyo ijtimaaca iyo qaybta mawduucan ka dhiman dadaalkiisa ilaalinta diimeed berri inoo noqon doona insha allahu tacaala waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum raxmat ullah barakaatu